faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
halkan redio cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu duuran xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland oo sheegay in xal laga gaaray shahada siinta ardada kasoo baxda deegaanada maamulka puntland ururka daacish oo maanta duulaadka magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland kusoo bandhigay dagaalamyaal cusub oo ay ku tababareen buurleyda gobolka bari waxgaradka magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurcel oo maanta magaalada dhuusamareeb kulan kula qaadan doono hogaamiyaha guud ee alsunawr jamaca maal maxamed sheekh xasan madaxweynaha puntland saciid cabdulahidiin oo maanta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ka daafuray carwada bandhiga ganacsiga maamulka puntland maamulka gobolka hiiraan cabasho xoogan ka muujinaya shoombiyood ka dilaacay inta badan deegaanada degmooyinka gobolka hiiraan ee maamulkaasi ciidamada xeebaha maamulka puntland oo maanta soo badbaadiyey kalluumaysta lagu waayay qaar ka mid xeebaha maamulka puntland dowladda kenya oo sheegtay in qabteen xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka nakura xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed intaasaad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookuroon warka duhur ee reediyo cadaado guur u diyaagaro warkaas hurtaaska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada nagaysanayo waa duur isniinaad taariikhda ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsasaaraha duurkan waa shirmaa ka suulay anagoo xasana ayaa idiin warrami doona kusoo dhowaada warkii oo dhan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada maamulka puntland ayaa sheegay in xal laga gaaray shahadasiinta ardada ka soo baxda dugsida waxbarashada sare ee maamulka puntland maamil la soo dhaaf waxaa jira daalla ay sameyneen xildhibaanada labada gole ee deegaan doorashadu ay tahay deegaanada maamulka puntland si xal looga gaaro khilaafka dhanka waxbarasha ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ee fadhigus yahay magaalada garow ee xarunta puntland xildhibaanada ku jira halkaasi warbaahinta kula hadlay maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay sheegeen inay la kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaasna garasho uu ka siiyey wixii dhacay ku saabsan ardada puntland ee loo diiday shahaadadoodii mid ka mid a xildhibaanada hadlay waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu si wanaagsan u soo dhaweeyey islamarkaasna uu sheegay in marnamo aysajeed siyaasadeed geli kareen shahaadada ardadii puntland islamarkaasna uu amray in ardada puntland shahaado la siiyo waxau kaloo xildhibaanada uu sheegeen dadaal la si wadaajira u sameeyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ay suurta gashay in ardada puntland dugsida sare sanadkii lasoo dhaafay ay dhammaysteen la siiya shahaadadooda sidoo kalena sanadkan kuwo kale heli doonaan xildhibaanada kasoo jeeda deegan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland ee waxay u mahadceliyeen madaxda ugu sareysa dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha puntland sida cabdulaahi dini wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland sidoo kalena ay xalin doonaan tabashooyinka yar ee weli jira ka tirsan dowladda federaalka ah dowladaha ku jira arrintaasoo muran uu jiray soo socday muddo badan arrintaas ayaa rumeeyey inay meelo shay marayso aan aan la wadaagno dadka haddii raahadno ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan arrintaas waxay soo martay xildhibaanadayada ee hadda waxaan matelaynaa xildhibaanadii kale dabcan safaraa iska jiray iyo dad howlo kala yeeshay annagoo afkooda ku hadlayna waxaan rabnaa inaan ka warbixinno dadaalkii ee la waday muddada labada wiig ah meeshuu iminka marayo dadaalkaas wuxuu soo gaaray meel aad iyo aad u fiican oo runtii in lagu bishaaraystay aad u fiican tahay ugu horreyn waxaan u tagnay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya arrintaasaan kala hadalay madaxweynuhu arrintaas si fiican buu noo qaabilay runtii aad u fiican oo aad u heersaraysa waan iska waraysanay waxaan ka helay madaxweynaha garowshiiyo oo uu ka garaabayo in ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed gaar ahaan ardada iyo bahda waxbarashadu inaanay marna geli karin isjijiid iyo siyaasad arrintoodu ayna muhim tahay in wixii farsamooyina laysla dhammeeyo laakiin wixii kale
intii uu yimid uu baasixin garaynayaa inaanu arrimihii muddadan soo taxnaa oo muddada kusoo jirnay labada wiigii iska qaban lahaa ee waxbarashada shahaadada waxbarashada dugsiga sare ee ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata puntland ee buuqoodu iska taagnaa waxaan nahay xildhibaanadii u istaagay inaan muddo badan hawshaa wax ka qabanno runtii ilaahay waa nagu giwleeyey waxaanu ugu tagnay madaxda qaranka oo kuu ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaanu xiriir dhow la samaynay ra-iisul wasaaraha waxaanu sidoo kaleeto oo xiriir dhow oo dadka qaybtiis ay la sameeyeen madaxweynaha puntland sida cabdulaahi deni dhammaantood runtii si soo dhaweyn iyo wanaag iyo karaama ku jirto ayay arrintaas noogala qayb qaateen noogala soo dhaweeyeen gaar ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo oo si cad noola qaatay arrintaa go-aan cadna la siiyey inaan arrintaasi lagu laalaaban doonin amar cadna ku siiyey hay-adihiisa dowladda in si cad looga shaqeeyo kalsooni badan baanu ku qabnaa in arrintadaasi ay helayso shahaadadooda run ahaantii aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynaha iyo intii kala shaqaysay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah wasaaradda waxbarashada puntland oo iyaguna soo dhaweeyey oo qayb ka noqday dadaalkii runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa jira wax yar oo farsamo ah oo iyaguna u baahan in ay wasaaraduhu ka shaqeeyaan oo iyagu ay xalistaan laakiin guud ahaan waa isla qaadanay in ardadaasi ay maaragtay shahaadadu helaan sidoo kaleeto waxaan rabay in aan ardada soomaaliyeed ee wax ka barata puntland aan kalsooni ku geliyo inaanay wax dhibaataha kala kulmayn shahaadada dugsiga sare aanay wax dhibaataha kala kulmayn iyo shahaado kale oo ay u baahdaan mid waxaan u ballan qaadaynaa inaan dowladda dhexe ee dowladdoodii hana dayacayn inaan dowladda puntland oo dowladdooda hana dayacayn inaan xildhibaanadoodu federaalka iyo uga mid ihii aanay dayacayn kalsooni ay isku qabaan wax dayacaadii inaanay jirin waxay xaquuq u leeyihiin caqabada waaweyn ee khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ee jirta ayaa waxay ahayd go-aankii wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare uu ku sheegay ardayda deegaanada maamulka puntland in lasii doonin shahaadada ilaa ay ka qayb qaataan imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ururka daacish ee ku sugan maamulka puntland ayaa maanta duleedka magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland kusoo bandhigay dagaalamayaal cusub ay ku tababareen buurlada gobolkaasi kooxa daacish ee salagyada ku leh deegaano ka tirsan maamulka puntland waxaa maanta soo bandhigay sawiro muujinaya dagaalamayaal cusub oo ku tababaranaya xero ay ku leeyihiin dhulka buurleyda ee gobolka bari ee maamulka puntland xeradan ururka daacish ay ku leeyihiin islamarkaasna ay ku tababarayeen kooxda cisho ee ciidamada ah ayaa waxaa lagu magacdaray hogaamiyihii hore kooxa daacish ee lagu dilay waddanka suuriya duqeymo halkaas ay ka fuliyeen abubakar al bakhdadi oo sanadka hore maraykan ku dila gudaha waddanka suuriya xubnahan maanta daacish ay soo bandhigeen ayaa waxaa ku guda jiraan tababar ayagoo xihan tuugtay sidoo kalena wejigooda aan aada loo arkayn si kastaba ahaatee bishii disembar dabiiqadii hore sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa sidoo kale waxa ay daacishka soomaaliya kusoo bandhigeen dagaalamayaal cusub oo sameynaya dholtus military islamarkaasna ku sugan duleedka magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland halkaas oo saldhig ciidan dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish ay ku leeyihiin dagaalamayaasha ay kooxda daacish kusoo bandhigay dhulka burleyda ah ee gobolka bari ee maamulka puntland ayaa ku socdaya xilli madaxweynaha maamulka puntland sidi cabdulaahi deni uu sheegay inay ka hortegi doono weerar kasta oo kaga yimaada dhinacyada al-shabaab iyo daacish islamarkaasna salagyo ciidan ku leh dhulka burleyda ah gobolka bari ee maamulka puntland maamulka puntland ayaa horey waxa ay dhulka burleyda ay ku sugan yihiin kooxaha daacish ee al-shabaab waxay hore u geeyeen ciidamo halkaas lagu hortagaya in nafal amdare halkaasi ka geystaan waxaana ciidamadan ay ku sugan yihiin meel u dhow meelaha fasallagyada ciidan ay ku leeyihiin ururada daacish iyo sidoo kale ururka al-shabaab oo sallagyo xoogan ku leh dhulka burley maamulka puntland halkaas oo ay weerar ka soo qaadaan waxgaradka magaaleenka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa ay kulan kula qaadan doonaan hogaamiyaha guud ee lasoo jamiica oo xilligan khilaaf ba-an uu kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug ee hogaamiyaha uu ka yahay axmed cabdikaari qoorqoor magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta la filayaa in ku kulmaan odayaasha dhaqanka ay kasoo jeedaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel iyo sidoo kale hogaamiyaha guud ee lasunal waljamaaca macalin maxamed sheekh xasan islamarkaasna laga wada hadlo arrimo ku saabsan ee xaaladda cakirin ee ka jirta deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb oo ka dhalatay doorasho labada bishan ee xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug doorasho ka dhac dhuusamareeb ay ku doorteen axmed cabdi kaari qoorqoor iyo dah iyo cali dahar ciid kuwaasoo afarta sana ay soo socda hogaamin doona maamulka galmudug ee dowladda federaalk soomaaliya aqoonsan tahay odayaasha dhaqanka magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa la sheegay in hogaamiyaha guud ee lasuna ay ka dalbadeen in la kulmo islamarkaas laga wada hadlo sidii loo xalin lahaa tabashada ka dhalatay doorashadaas islamarkaasna maamulka galmudug ee hogaamiyaha uu ka yahay axmed cabdi kaariye qoorqoor qayb uga noqon lahaayeen hogaamiyaha guud ee alusuna waljamaaca maxamed hogaamiyaha guud ee lasuna waljamaaca macalin maxamed sheekh xasan ayaa waxaa la sheegay odayaasha dhaqanka ee magaalooyinka dhuusamare iyo gurceel ay hordhigeen dalab ah in habeeraati u joojiyo dhibaatooyinka galmudug ay wajahayso islamarkaasna isagu qayb uu ka yahay islamarkaasna uu kusoo darsamo maamulka galmudug ee hogaamiyaha uu ka yahay axmed cabdi kaari qoorqoor islamarkaasna dadka reer galmudug aysan dib u dhegin si gaara magaalooyinka dhuusamare iyo gurceel waa in ka badan toban sano hogaamiyaasha alasuna maamulkooda ay ka talinayeen odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug si gaara magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa waxaa la sheegay in kulankaas sidoo kale maanta dhuusamareeb ay ku yeelan doonaan looga wada hadli doono sidii tabashada ay qabaan ee lasunal jamaaca ay ka qabaan maamulka galmudug ee hogaamiyaha uu ka yahay axmed cabdi kaariye qoorqoor laba tabasho bixila islamarkaasna la sheegay in xubno laga sii doono maamulka ee lasunal jamaaca sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayaan xubno ku adhow xafiiska mada xubno ku adhow xaafiiska hogaamiyaha guud ee cilamada waddooyinka eelsonor jamac macalin maxamed sheekh xasan oo la hadlay qaarkood waxay sheegeen in axmed cabdi kaari qoorqoora uu ka dalbaday in la xaliyo haba yaraata odayaasha dhaqanka dhuusamareeb iyo gurcada tabashada qabaan hogaamiyaasha guud ee eelsonor jamac macalin maxamuud iyo madaxweynaha garabka eelsunna sheekh maxamed shaakar al xasan oo sheeganaya inay yihiin mas-uuliyiinta galmudug islamarkaasna aysan galmudug kale ka jirin deegaanada galmudug waxa uu sheegay waxay ii sheegeen xubnahani in axmed cabdi kaari qoorqoor uu odayaashan kala hadlay haddii qancayaan in xubnaha sare laga sii doono maamulka galmudug islamarkaasna ay la shaqeeyaan haddii ay suurtagal tahay maamulka galmudug waxaa weli wajahaya khilaafyo xoogan oo ka taagan qaybo ka mid a deegaanada galmudug si gaara magaalooyinka dhuusamareeb ay kuwada sugan yihiin axmed cabdi kaari qoorqoor iyo cali dahri ciid oo labada bishan xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay ku doorteen doorashadaas oo taageersantaha dowladda federaalka soomaaliya iyo doorasho ka horreysa oo xubno baarlamaan oo dadka deegaanka ka soo qortay sheekh shaakar ay u doorteen madaxweynaha galmudug iyo axmed ducaale geelle xaaf oo isna sheeganaya madaxweynaha galmudug ku sugan yahay magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaana mid kasta gaarkaas u wata shaqooyinkaasi ku aadan wax qabashada dadka reer galmudug ee la daaladhacaya dhibaatooyinka iyo khilaafka galmudug hareeyay islamarkaasna aysan ka helin horumarkii galmudug uga baahnayn islamarkaasna uu maamulkaasi xil u ka saarnaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka gaabsatay markii axmed cabdi kaari qoorqoor xubnaha baarlamaanka labaad ay ku doorteen dhuusamareeb islamarkaasna waxay u muuqataa in habayaratay khilaaf ka taagan deegaanada galmudug xalinteesa ay u xil saartay madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali dahar ciid oo hogaamin doona afarta sano soo socota maamulka galmudug ilaa hadda ma jirto cid ku taagtay sida loo xallin lahaa dabashadii ka dhalatay doorashada ku soo baxay ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana cid kasta meeshiisa ku sugan taha u sheeganaya madaxweynaha galmudug waxaana hadda ay jirin cid ku dhex jirta si arrintaasi loo dhamay lahaa maamulka gobolka hiiraan ayaa cabasho xoogan ka muujinaya shoombiyood ka dilaacay inta badan deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdirashiid ibraahim cali gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan xuseen cismaan cali ayaa sheegay inuu dad badan soo ritay showbiyood ka dilaacay degmada jilaqsi ee gobolka hiiraan ka tirsan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in tiro caruur badan ay ku dhacday ama ay ku dhinteen shubanbiyoodka ka dilaacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyadoona uu sheegay in tiro toddobaatan iyo shan ay yaalaan isbitaalada ku yaala qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxa uu sheegay in culays uu ka jiro dhanka caafimaad darada wuxuuna dowladda soomaaliya ugu baaqay in gargaar deg deg ah loo fidiyo dadka ee tabaalaysan ee ku dhacay shubanbiyoodka waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in xaaladooda ay kasii darayso maalin maalmaha ka dambayso sida uu hadalka u dhigay dad badan oo suurisay jumabiyoodkii ka dhexay degmada gabalaqsi caruur caruur tiro caruur u badanna way ku dhinteen ilaa toddobaatan iyo shan ruuxna hadda waxay gaaraan isbitaalka oo lagu da- lala- lala tacaalayo marka degmada galalaqsi runtii waa waa waa waa culeys badanaa ka jiro oo xaggaa shubobiyuudka ah sii beledeena alxamdulilah xalaa loo helay xal waaraa loo helay ilaahay waa naga yasiray dadaal badanaa lagu sameeyey buur balse sidoo kale waa hadda iyada culeys waa ka jira laakiin culeyska ee galalaqsi ma aha oo maalintii shan toddobaa la keenaa hadalka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan xuseen cismaan cali ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli qeybo ka mid ah ee gobolka hiiraan ee inta badan markaa dadka degan ay ku dhaceen cudurka loo yaqaano shuban biyoodka cabdirashiid ibraahim cali radio cadaado
ciidamada xeebaha maamulka puntland ayaa maanta waxay soo badbaadiyeen kalluumaysto lagu waayay qaar ka mid a xeebaha bariha maamulkaasi sida warkan oo ku faahfaahin cabdiqadir cabdiraxiin aadan kalluumaysatadan ayaa habeennimadii jimcada aynu soo dhaafnay waxa ay doomahooda iyo iyaguba ka shiraacdeen xeebaha badda degmada bandarbeelle ee gobolka bari waxaana wararka helayna ay sheegayaan in ciidamada ciidamada loo yaqaano b s f ta oo garab ka helaya kuwo kale ay ku guulaysteen in ciidamadaas iyo sidoo kale ganacsatadaasba lasoo badbaadiyo waa kuwan qaarkood oo warbaahinta la hadlay kalluumaysatadaasi
habeenkii jimcada ahaa ayaa waxaan ceshay darbad saacadda ilaahay soo diray ma ogeyn lix saac oo habeenimo ayayna qabsatay annagoo badda joogna waxa isgaarsiinayna ma dareemin salaam alla noo soo diray ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin lixda habeenimo haddaan badda galana saddex saac oo subaxnimo oo maagi dambe aan ka soo baxnay annagoo kolleyba nabad qabna laakiin gaadiidkii annagoo ku jira bay nagu qarbadmeen alxamdulilah rabbilcaalamiin lix saac haddaan galana saddexdaa ka soo baxnay inta udhexaysa waa garan kardhaa annagu aan waxba aan ka wadan oo sida iyada ilaahay maaragtay aan ugu sidanan sheegsheega guntanayn maahe buuma iyo nin walba fanaanad baa u hartay baan biriga u baxnay marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in waxa weeye naloo kaco iyo islaamiinta dadka muslimiinta ah wax annagu aan haysan haddii waa garanaysaa nin madluuna nin madluuna waa iska garanaysaa inuu macnaha haddii wuxuu la qayliyo waa garanaysaa nin marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa dhacay oo hadda nagu soo dhacay oo duufaanta oo macnaha wixii aan haysanay oo qashabad ahayd oo badda noo oldhayd hadday shabaaga ahayd iyo hadday siximad ahayd iyo hadday matoora ahaydba arrintaasi darudaa oo dhacday ayaa waxna yeelaysay oo saxaayin ximadii iyo saxaayinkale naga barburisay shabaagii iyo matoorkale la tagtay laakiin wixii maaliyada aanu lahayn dee sida aad muuqata amase aanu in leenahay wax nooga hara ma jiraanin waxaanu codsanayna maga dowladda baan ka codsanaynaa siciid beni madaxda uu yahay baan ka
dowladda kenya ayaa sheegtay inay qabteen xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka nakuura ee waddankaasi kenya ciidamada booliiska waddanka kenya ayaa sacdii lasoo dhaafay waxay gacanta ku dhigeen kadibna xabsiga u taxaabeen nin facebookiisa uga digay weerar uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay la beegsan karaan xarun waxbarasho ku taalla deegaanka damuud ee ismaamulka nankuura ee waddankaasi kenya ninkan oo booliiska ay sheegeen inuu lahaa laba magac ayaa waxa haatan ku socda baaritaan dheeraad oo ku hayaan hay-adaha amniga dowladda waddanka kenya kaas oo ku aadan sheegashada ah in ay dagaalamayaasha al-shabaab ay qorsheynayaan inay weerar ka geystaan gudaha waddankaasi kenya qoraal ka soo baxay laanta dambaarista ee deegaanka boondumeed ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ninkan oo facebookista ku caddeeyey inuu yahay nin soomaaliya kana soo jeeda waddanka soomaaliyeed wararkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in magaca ninkaas uu yahay fodman noka balse facebookase uu isticmaali jiray justin laget hay-adaha sirdoonka waddanka kenya iyo kuwa baarista waxa ay gacanta ay ku dhigeen nin facebook ku isticmaalaya justin loken oo soo daabacay dininka suurtagalnimada dagaalamayaasha al-shabaab ay qarxiyaan goob waxbarasho oo ku taalla bombeed ayaa lagu yahay war ka soo baxay hay-adaha amniga waddanka kenya ciidansana ayaa waxaa lagu sheegay in qoraalkan uu soo dhigay bartiisa facebooka ee loo soo xiro uu ku sheegay in xoog aad u hubaysan ay ku sugan yihiin magaalada bongeele islamarkaasna ay geysan doonaan weerar ugu xumaa sida digniintiisuu ku sheegay sidoo kale haddambaarista deegaanka baabuud ayaa soo bandhigtay qoraal ninkaas uu ku shaaciyey inuu u dhagnaa magaceega dhabta ah waa maxamed kana yimid soomaaliya kenyaantana si fudud ayay ugu hilmaamayaan xariga ninkan lagu tumaya inuu xiriirlayahay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ku saadaya ayadoo muddoonka u dambeeya ay kordhayaan weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geystaan gudaha waddanka kenya waxaana ciidamada waddankaasi hadda howlgallo xoogan ay ka wadaan goobta ninkaasuu ku sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab weerar ka geysan doonaan waxaana halkaas sidoo kale kusoo qabteen tiro dad ah oo la toonsan yahay in xiriir dhowl ay leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab ee laga degaya in ay weerar ka geystaan gudaha waddanka kenya deegaanka mabuud ee maalinkan maanta uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab weerar ka geysta go-aan ayaa waxaa maanta dowladda kenya ay geysay ciidamo xoog leh waxaana halkaas hadda howlgallo xoogan ay ka wadaan kuwaasoo laga cabsi qabo kuwaasoo laga hortegayo in dagaalamayaasha al-shabaab weerarka la sheegay halkaasi ka geystaan dhammaan xarumaha waxbarasho ee waddanka kenya ee ku yaal deegaankaasi ma ninkan uu sheegay in weerar la weerari doono ayaa waxaa la geeyey ciidamo dheeraad ah waxaana ardayda qaarkood loo sheegay in haddii ay khatar badan ay dareemaan ay ka cararaan iskuullada si aysan waxyeello badan uga soo gaarin dowladda kenya ayaa la daaldhacaysa weeraro iyo dagaal toos ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ee xuduudka soomaaliya ka gudba ay kala kulanto waxaana khasaare dhimashadii dhaawacla loo geystaa askartooda iyo sidoo kale macalimiinta kayaanka ay wax ka baraa gudaha waddanka kenya si gaara si gaara gobolka qoyubra ee waddanka kenya oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku xooga yihiin warka duura radio cadaadada ayaa dhegaysanaysaan xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed sida warkan oo mar kale ku faahfaahinaya cabdirashiid ibraahim cali ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa soo bandhigay nin hore uga tirsanaa xarakada al-shabaab balse haatan ka soo goostay waxaa ninkan lagu magacaabaa colaad cabdiraxmaan xiirow oo ahaa sargaal lasoo bandhigay ayaa muddo koo iyo toban sano waxa uu ka mid ahaa xarakada al-shabaab uona ka dagaalami jiray qaybo ka mid ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya dagaalamahan issoo dhiibay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal uuna la soo xiriiray saraakiisha ciidamadaha dowladda sidaasna uu ku yimid gudaha magaalada xudur ee gobolka bokool bismillah magacay saddexaad meel eerayaha colaad cabdiraxmaan maxamed herow newlanku shufeerayaan baaqura wadaay shaqaday dhan shufeernimo lahayd tumii kowka sano sagaal sano yaa shufeeraha lamada sano kalena maamul maamulila ka dhajira saada la sheega ururka nimanka horta awel hore lamba hada anka daramaay lanko diinba anka darmo koona lanko diingaa u yimid baleeyaha isku seeday adoba digeeg banaanka jikin surum lamba hamaasada soo gaasi al-shabaab horta dad dhib badan haddii aan runta kan sheega isku dhib badan iyadaan dhib badan yihin may ka dhib badan yihiina walgeedka oo hataa ada marmarnayo maysisay halay ada eraas yalkiisuu biya mafahnad markan aaminin taasas shabaab ana dafuma ku aaminsana lan kastama anka baagay meelis danga makinka jart usley ingu samay leerayso amba ha ana hadda geekan tadan inka jart wadankii roog deegaankii roog dadan afka saano roog dadan geekoon walhala elankii balow yaraa roog haddana may faday deegaanka hoobana kooy nibad i barwaago karooga sidii dadkii karoogan aan horeyn karoogan karoog warkan taa waana shabaab maa waana al-shabaab xillanka hadiiba dharshaab isugalada alloore shabaabnimada deenka maka kornogtaada milifadaseeda kor lankaas haa lankooba weriweeda masala kasoblay doran in badan lanka meergaasi isoo magaalooyinka waaweynka saxamar isku galo kor aniba had isbitaal oo shaafici iyo kukooy lain ka sawna malahayn ay leeraayso ay kooyin lanka habsi la suu geliye ma la hadalaw habsida ka dhammadeela ka leeyahy mana ku hadala karto haddiiba aad awoodneen in lahayn inaada ku hadala haddii aada ku hadaloona habsi leedayn laka dhakaw horta may lahaa dadka bulshada kolley oo bulshada soomaaliyeed may leeyihiin nabad horta inta yaala nabad hudur ayaa la geeg intaan geeg nabad hudur ku arag horma ku arag ma fahmnay dadka muslimiinta bay inka degay meelin al-shabaabta roogda haa meelin al-shabaabta roogda gumadaya laa shaka way gumadayaan dadka dhan noogi lan kasteen iliisa maalin fahamne marka anina geeka ma ilaahay hayo waafajay in wadanka aan ka dhalabi geeka dib aan ka nagad may kale umatan sheegay in aan geeka wala saadan la ka bilaawad al-shabaab kuma tahay bismillah marka horta shabaabta dhowr sani hay tumi dhowr sano bahay marka dadkii warbaahintan dhegeynsada umay ba ku codsaday kii aana dembe ku gali aniga isku dembi yaraayay geek hata lan shakhsiyaad leh ama hataa shakhsiyan walan dhamin ma jara laakiin lanka aan dembe ku gali ano hataa anlijeeda inaana geysi mase inaan anlijeen hataa manaha in dadkaasna afisa ku dalbade marka warkin hase yeeshee gudoomiyaha degmada xudur ibraahim isaaq ayaa sheegay in baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono sargaalkan ka soo goostay xarakada al-shabaab magaalada xudur ayaa ka mid ah deegaano badan oo ay xarakada al-shabaab godoomiyeen mana aha markii ugu horreysay ee sargaal ka tirsan xarakada al-shabaab uu isoo dhiibo ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdirashiid ibraahim cali radio cadaado warkii duuraad kala socotaa redio cala intaas ayuu ku dhanyahay duhurnimadan duurkan waxaa gobolka soo saara shilmaan ka suula anigoo xasan ayaa idin timinayay cidda warka ugu sugaa soomaaliya qoraal sawirada waxay dib ugu heli karaan beejka internetan ku dhanhay www radio com intaana warkana warka dib u kulma doono duhur wanaagsan